haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii cawayska washington waa kan cabdixakiin maxamuud shirwac
adiguna hawlaa maanta waad gooraysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaaee qawlgaay
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haweeney go'aansatay inay xafladda dhalashadeeda xabsiga ku dhex qaadato iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii kasoo qayb galay ee munaasabaddii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay ee keega ama duulshihii la jari lahaa ee dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya waxaa kaloo aad maqli doontaana jacaylkii oo la buddigayo rolyooga xiisaha bariidada arnimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayo barashada ku moodaa yacni markaad waxaana wanaaga ka yaabto waxaad soranaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay beriyo weedhahaagay rajo badan ka filataa beer laxawsigaagay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii dadqad ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad dhigin balada jacaylkaasi la buddigayana xubinta halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaane sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaa caawana aynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkuna waa caweyska washington
waxaan ku bilownaya dhegaystayaal qof kastaaba sannad guurada dhalashadiisa waxa uu sida caadadaa ku xusaa kolba meesha iyo weliba goobta uu jecel yahay inuu ku qaato maalintaasi ku weyn iyadoo lagu kala duwan yahay islamarkaana qofba uu dookhiisa maalintaasi waxaa agtiisa ku weyn uu ku qaato haddaba haweeney ku nool gobolka north carolina ee dalka maraykanka ayaa la tibi tallaabo la yaab leh oo fajacya ama kaa ku riday ehelkeedii asxaabteedii iyo weliba cid kasta oo maqashay iyadoo dooratay inay ku xuso sanad gurada dhalashadeeda meel cid kastaaba ay la yaabtay haweenaydan ayaa xili ay ehelkeeda iyo weliba qaraabadeedu ay u soo diyaargaroobeen inay la weyneeyaan sanad guradeedan mar keliya ta haweenaydii xabsiga loo taxaabay iyadoo dadkaasi sidoo kale ay la yaab ku riday markii ay ogaadeen in iyadu xadhigga ay lugaheeda ku doonatay bal haddaba aan soo dhoweeya cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadan isha soo mariyey islamarkaana inoo haya waa mahadsantaha shirwac waana dhowahay waa hagaag bal sheekadan ishaad marisay waanad la socotay haweeneydan dabcan dee warbaahinta maraykanku ay aada u qorayso aadna loogu qoslay haweeneydan maxay ahayd haweeneydan waxaa la yidhaahdaa ruth bryant waxa ayna degantaha ama ay ku nooshaa gobolka north carolina marka waxay dooneysay inay u dabaaldegto sanad guuradeedii dhalashada ee boqolaad marka si cajiiba ay rabtay inay u xusto sanadkan oo waxyaabo la yaab leh ay samayso si ka duwan sanadihii hore ayaa hamigeeda ku jirtay inay wax yaab leh oo lagu xusuusto samayso sidaas daraaddeed waxay niyeysatay ama ay ku fikirtay inay xabsiga ama jeelka dhexdiisa ay ugu daba
markaa dee cabdiqaadirow iska garanaya de qofku hadduu jeclaada xabsiga inuu tago dee sabab lagu geeyo ayay noqonaysaa qofkii layskama geen kara xabsiga marka maxay dembi lagu geeyey amaba ay noqotay inay isku xidho waxay tagtay meesha qolyaha debdemiska marka waxay soo rabshaysay ama ay fawdo ku kicisay shaqaalihii debdemiska hawshoodii socotay ayay joojisay meeshii ayay qas ka kicisay kadibna gurigeeda ayay soo aaday marka iyadoo xafladdii la fadhiyo oo la joogo oo dadkii kasoo qayb galay munaasabaddii dhalashadeeda la wada joogo ayaa waxaa soo daahay keega ama duulshihii la jari lahaa dhalashada intii doolshihii la sugaayay ayaa waxaa yimid marka boolis iyada raadinaya marka booliska waxaa u shidnaa calaamadii oo walalac dhehaysa oo nalalkii booliska u shidnaa yani boolis howlgal ku jira ayuu ahaa gurigii ayuu soo galay markaas ayaa layidhi bryantm adiga booliskii bay ku tiri waxay ku xiran tahay wixii aad doonaysay wax lamid ah isagay dib su-aal u weydiisay marka adiga markii la ogaaday waa la waday gacmaha ayaa laga xiray booliskana gacmaha ayaa wax ugu jiray markay sii baxeen ayay xitaa waxay isku daysay inay booliskii jirdil u geysato oo ceellaad iyo feer iyo waxbay la dhacday booliska ayaa xataa wuxuu leeyahay jilbaha ay xanuunaya iga daa waan gartay Eh, marka iyadiina waxay ku leedahay anigaba jilbaha waa ay xanuunayaan oo waxay doonaysay inay sii kordhiso waxyaabaha lagu xiri karo marka inay xaqiijiso inay jeelka gasho maalintaasi ay sanad guuradeeda xuska ugu gola iyadoo xabsiga ku jirta iyadoo xabsiga ku ka jirta ay dembigiisii kordhinaysa ayay la dembiga sii dagaalantaa.
kordhinaysay waan marka gartay marka ma la geeyey gabadhii xabsigoo sidii ma u hirgashay Een, gabadhii waa la geeyey aan raacda haweeneydii ee, marka ee, markii la geeyey waxaa la soo sawiray iyadoo haysata ee, calaamadda xabsiga qofka la xiro sawir ayaa laga qaadaa ee, kadibna waa la xiray marka waa la xidhay oo dabcan dee calaamadaasna saasay u qaadato hadde magacii jeelka iyo weliba dharkii la xidhanaya ee midabka een, oranjka amaba liimiga ahaa Een, ma la soo daayay cabdiqaadir oo markaa mise waa meeshaa way ku jirta Een, markii dharka jeelka loo xiray oo la sawiray adiga kadib waa la soo daayey laakiin ujeedadeeda ayaa waxay ahayd iyadoo xabsiga ku jirta inay ugu soo gasho wakhtigii dabaaldegeedii marka meeshaas ayay ku ciyaartay ay qoobka ciyaar ku samaysay ay ku dabaaldegtay ee, gudihii xabsiga ee, ugu dambeyntiin waa la soo daayey Een, taariikhiyan markaasi u eg tahay hore xabsi ma loo geliyey oo ma la xidhay oo gabadhani gabadh xabsi soo martay ma tahay Ee, gabadhan weligeed lama xirin boqol sano ayay jirtaa weligeed lama xirin marka een, waxay uga gol lahayd ama ujeedadeeda ay ahayd beri ka mida baryaheeda inay xabsiga soo aragto oo rikoorka ama taariikhda ay u gasho in la xiray sababtoo ah boqol sano ayay jirtaa ee weligeed lama xirin qof waxay ahayd clean ama nadiif ah marka la fiiriyo backgroundkeeda ee laguma hayo marka sidaas daraaddeed ayay u doonaysay wax xusuus leh oo yaab leh inay samayso weliba xafladeedii dhalashada ee sanad guuradeedii boqolaadna inay xabsiga ku dhex samayso cabdiqaadir oo markaad eegto taariikhiyan dee dabcan boqol sannadood qof soo jiro intaasoo sannadood soo noolaay oo soo jiray qiyaastii wax kasta way soo aragtay sanad kasta sagaal iyo sagaashankii sanne ka horreeyay waxa laga yaabaa inay kolba wax lagu soo dabaaldegaysay markaa ta u dhinayd unan ahayd inay xabsina ay ku qaadato dabaaldegeeda marka waxaan maqli jira un cimri tegey ceeb laguna sagootiyo Een, xitaa waxay la midna tahay meesha ay ka yidhaahdaan cimrigaaga oo raaga wuxuu ku tusaa eh, geel dhalaya Geel- rag baa yidhi yacni mahmaahdaas waxay ka timid in aan weligii arkin geel dhalaya marka Ay, ay.
iyadana hadda cimrigeedoo raagay waxay rabtay inay aragto iyadoo xabsi ku jirta aad iyo aad marka eh, waxaysan weligeed arkin waa inta u dhinayd intii u dhinayd ayay ahayd nolosheeda maadaama ay boqol jir tahay oo xabsina aysan weligeed arkin eh, intaas ayay ka doonaysay aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiqaadir adigaa mudan
xubinta halabuurka iyo heesaaga waynu soo noqon doonaa ee bal haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada khadra daahir cige
Thank you.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga uu marti inoogu yahay abwaane maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ku magac dheer maxamed saalim iyadoo qaybtan oo ah tii kuwaad ee waraysigana uu inagula wadaagi doono maanse uu ka tiriyey jacaylka bal marka hore aan barnaamijka ku soo dhoweeyo abwaane maxamed saalim aad baan u dhoway cabdixakiin shirwac aad baad u mahadsantay adiga idaacadda weyne v o eba waan kaaga mahad celinaya kulankaa qiimaha leh waagaan himdooyinka dambe sugaan badan baad soo saarsan magaaladaasa ugu soo daysay gaar ahaan iyo weliba jacaylka ah xagga jacaylka adunbaa ka miisay mise waayuhumaad la socota dee kolley labadaba way noqonaysaayo waayahana waan la socdaa xaggaygana kama maqno jacaylku jacaylku waa wax bini aadankiis kala nool hayaye niman baa habeen annakoo aanu saaxiibna wada joognay ayaa waxay raha ni qoladiinna wax tirtirisa jacaylku ma si gaar ugu dhacay in dadka ugu dhicin waxaan ku niri may waxaan ku yidhi may dee siduu dadku ugu dhicun buu noogu dhacaaye laakiin annaga wixii baanaanu qarin karayno waana kaa dirtaba heesayna marka xaaladaydi baa meel kasta laga dhegaysanaya haye marka dadka kale way qarsadaano ama si kaley usoo gudbiyaan baan jiray dadku wixii baad sugaan ka dhigaysaa dee imtinka xaaladii igu dhacday markaan caawa hees ka sameeyo heestii baxday dadku wada dhegaystaan sawir waxbaba qarin kari maayo wixii waa gudbaya haa waagaag haddaynu soo qaadano budugii jacaylka hadda waa jacaylka waa la budigayba wuu u dhintay halkaas de markaa ugu daayay miyaa maaragtay mise waa laga goostay ha may wa- markaad xal weydo bini aadanka halka ugu dambaysa ee lagaga hadhaa waa marka ilik la dhiga soo maha haye intuu qofku nool yahay ee uu xay yahay deerta lagama quusto haddii uu buko qofkiyo uu bukaan yahay oo xataa bukaankiisa xal loo waayo dee waa la iska rogrogtaa raqdiisaa laakiin marka buddhiggii micnaheedu waxa weye qofka marka ii la dhigo maalintaasa kugu dambaysa hadalhayntiisa hadduu dhib badnaa iyo hadduu dheef lahaa labadaba wuu tegiydee aad iyo aad micnaheeduna waxay tahay in maansadu budiggii jacaylkayga waxa weeye halkaasu ku ekaaday uu kusoo dhammaaday gebigiisaba markaa jacaylkaa isagaa wax muddo lasoo wado rajo laga qababa hadda rajo la-aan bad En, maasada haddaynu galno Ah.
En, eh, maxay ku timi En, eh, se maxay odhanaysaa maansadu sawirka guud ee xambaarsatay waxa weeye een, cabdixakiino qof qof bartay deetana isagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin hore nolosha ka soo arkay oo jacay deetana wixii kalsoonida la yidhahda noloshiisa ay ka dhinteen ayaa wuxuu baranayaa qof qofkaasaa wuxuu u dhisaya kalsoonidii isaga ka dhimatay haye keerin badan buu siinayaa kalgacayl badan buu siinayaa wakti fara badan buu gelinayaa yacni wuxuu tusayay inuu dhib iyo dheefa la wadaagayo wuxuu tusaya wixii hore u xumaaday inuu isagu sixi karo wuxuu tusayaa nolosha inay iil mooyaane adduunka aanay ku kala tegin Mhm.
deetana taasi markay dhacdo ayaad adiguna dee soo dhowaanaysa qalbi bilaadan mar walba waa iska wax fudud haddii tacab la geliyo Mhm.
marka qofkii marka uu ku wada hanteen is heshaan Mhm.
idinkoo isba helina dee noloshiinni qalbiyadiinni isku soo dhowaadaan aad iyo aad ayaa muddo kadib haddana dee caqabada imanaysaa Mhm.
marka waxay maansadaas horta sawirka guud ay xambaarsantay waa taasoo Aha.
marka dambena xal baa loo waaya saasoo ku dhammaanaya saasuu ku dhammaanaya deetana dee buddhiggii jacaylkaygu halkaasuu ku eegay weeye Aha.
noloshuna guud ahaanba haddii aad si guud u dul istaagto go-aanka kama soo hadho qofka bini'aadankii haddii uu go-aan gaadho xaaladiiyo uu ku jiro horta wuu ka baxaa Mhm.
hadduu doono tuka adag ka gala ama tuka wanaagsan ha gale Mhm.
laakiin marnayba haddii aad xaaladda aad ku jirta aad xali weydo inaad ka dhaqaaqdo waa xalka ugu Ah.
dambeeya marka halka ugu dambaysa la gaadho ayay noqonaysaa budigaas buddigaasi de waa waa la u tegiba olready wax soo noqonaya Aha.
nafgooda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado sama ahayn gadaal gadaal uma soo noqdeen Ah, aad iyo aad saas mar- unbay ahayd.
aad iyo aad marka haddaynu u galno maansada Maansada.
En, eh, eryadeeda Buddi- maxay odhanaysaa waxay odhanaysay marka hore bilowgiisa
Haye.
kalgacaylka bilowgiisa moogti Mhm.
marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniya ogaalkiisa naftu way u bogtaayoo dhankiisay u badataa boholyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysa iyadoo toddobada subaxnimo lagula soo hadlayba tobanka horanaysa tole miyaad la soo adshinay kale waa markuu dembaalku xad beelo moogti waxaysu marku bato dee mar- dee mararka qaar baad odhanaysaa gacanta iga kaa dhacday hadda ma- gacana kagama dhicin waad iska doonaysaa qofkii waa gacanta iga marka boholyowga xiisaha beriidada aroornimo war toddobadii subaxnimo iyadoo lagula soo hadlayay ee tobanka subaxnimo nasa gorma igu kaa dambeysay war sanigii laba saacadood ka hor wada hadlayni labada saacadood baa laba maalmood kula noqonaya laba maalmood kala noqon hayaye hooliyowga xiisaha bariidada aroornimo barqadaad tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaaye barashada ku moodaa yacni markaad waxaana wanaaga ka yaabto waxaad odhanaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay aad iyo aad qof bogsiin karaayo boogaha dhayaaye barashada ku moodaa beriyo weedhahaagay rajo badan ka filataa beerlaxawsigaagay nafta baari noqotaa Hayaye.
beerlaxawsigaagay nafta baari noqotaa ka hor barashadaadii badqad ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad dhigin Hayaye.
soo basharka oo idil magacaaga maan barin soo bilista koonkaba keri kaala maan bixin soo boggayga muxibiyo marxabayn kumaad badin waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa hore soo iguma beerto uma baahni maantaba Hayaye.
adoo jacayl ka dhaartaybaa markaad xaaladdaa gasho haddana aad moogta aad halkii ka miisaysaa marka.
biniaadan waa basiidde aad iyo aad waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa hore soo iguma beerto uma baahni maantaba jacayl xoog badnaadaan isjiirjiir ka baaqane haddaad aragto laba qof oo ishaysta oo murmaya oo kala cadhoonaya oo sometimes kala aamusaya oo haddana isu soo hiloobaya oo oo laba qofoo jacayl daacadi ka dhexeeyo marka waa xiisaha iyo jacaylka keenaya in ayaa labada- xaaladaa leh xaaladdaa.
haddii aan labada qof iskuba dhicin maalmo kala aamusin telefoonka onlineka iyo waad saa u yara dheehan oonad fariimihiisa u dibi oo ma la hadashayn biskadiisaanad is odhan oona is- iyaduna xaaladdaasoo kala gelin kaas jacayl maaha de haddii la isbarto la issalaamo la isdhaafo dee dadku waa daas yaqaan udha jacaylka ma dhexeeyo marka baalkaas xalad male kaas xalad male waxaad odhanaysaa yani markaad heshaad dib u xasuusanaysaa moogta xaaladahaas soo marteen Hayaye, hayaye.
laakiin laba qofoo iska wada socda uuna nabad iyo khayratu ka dhexayso Ha.
jacayl kama dhexeeyda waa iska caadi waa Caadi yahay.
wax saa usii buran maaha Mhm, mhm.
marka jacayl xoog badnaadan isjirjir ka baaqane sida laysu bilaye maalmo laysu baantaa marun buu curtaayo fahamkuna buraayo xaajada bas noqotaa xaalada xudka xaalada xudka tahay Ha. dharaaraa busayl iyo boholyow la luudaa dharaaraa busayl iyo busayl iyo boholyow la luudaa dhaayuhu burqanayaan wadnahuna babanayaan niyadduna belbelaysaa xusuustana barkanaysaa waxa xusuusta la yidhaahdo yani qofka markaad yaro kala aamusaan xusuustiisaa moogta way maalmi maalmi calaamad xasuusanaysa dee marka.
maba aha xusuusta waad barkanaysaa barkinsoo lama barkado adagoo xusuus baad barkanaysaa taasaad weheshanaysa ha Hayaye.
beernugeel dad beernugeel dartiibaa qofba kala basgaadhaa lama kala bogsooda onlineka baas baa nafta hiilbidaysaa Hayaye.
inaad aragti mooyaane markuu qofku qof jecel yahay ay kala aamusaan onlineka xitaa qofka koowaad ba noqdaa dhibaatada jirta adoo isla isyara mashquulin baad onlineka saa furaysa facebook mise yadaaba ugu horeysa qofka ugu horeeya marka intana ma xasuusta salaanta meyskadiisa waa walbahaar kale halkaana kaaga furmaya aad bogtiisa iyo aad aad iyo aad lama lama kala bogsooday onlineka baas baa naftu hiilbidaysaa Hayaye.
fariimihii bilowgaa sida buug la xafidaa Hayaye. Way- way- wayii hore ha salaamu calaykum tii baad kasoo bilaabaysaayo markaas saddex saacadood xaaladka yargelaysaa moogta marka waayii horeed soo wada marteen baa dib u daalacanaysa Ah.
alla maalmihii wacnaayo wixii dhool soo maraya dee moogta ma fariimihii kalgacalka ee dib akhriyaysa ayaa dib isaga akhriyaysaa Aye.
sida buug la koobaa Hayaye.
deetana adoo x- marxaladdaa ku jira ayaa barqa subaxa iyadoo nafta biisa tahayba oo noloshaadii caadigaa iskaga waayahay ku mashquulsantay mashquulsanta ha midkood baaqsanaanaya bariirada ku kediya Mhm.
adigoo un filinba telefoonka Mhm.
laakiin dee isla go-aan baad gaadhay Mhm.
ayuu telefoonka ugu soo dhacayaa Mhm. marka midka midkood baa adk- adkaysan waaye midkood baa dee mid baan wanaagsanaa kan kalema mu adkaysan inuu sakiina kule kanbuu iman laaye Haye.
oo laga soo ircag horreeyun Midaan ku soo horeynaya.
Isbuu soo socday.
Aad iyo aad.
ya Hayaye.
marka markay halkaa marayso Mhm.
muxuu ahayn kalgacaylku waa belaya bartaa markay marayso ballantaynu dhiganiyo ayaa wuxuu odhanayaa ballantaynu dhiganiyo beydkaynu qorshaynay inuu buro ma filane inuu baaqday iyo dhici inuu baaqdayo dheer ha marka ma sidaas xaaladeed horta halkaasay Xaaladda ahayd saaran.
Ha.
Marka- marka aakhirka markan labadii qof mid mid adkaysan waayo A- ayo- ee ayo- laysu yimaado ayaa leeyahay yaanu- yaanu burin ba Ha, halkii ayaa ordhaya.
Marka dardaaran baa la adkeynaya Ayaa- ballan.
laakiin dardaaranka waa had- qaarna ilaahay buu ku anfacaa Haye.
oo dee reeray noqdaan awlaad jacayl ku dhalatayna soomaalida waxaa tira udgoonkaad ka garataay waxay wadaadaxayda ku dhalaano nolol bay sameeyaan aad iyo aad qaarna dee maogtay beri baan wax jeclaadun bay kaga soo hadhaa Ay, kaga soo dawlad bay ga kacday Ha, ha.
yes baa jirta aan imika weli soo bixin laakiin kullay dhawaan soo bixi doonta oo muuqaalkeeda xataa la duubay laakiin aan la baahin fanaanadeyda deeqa axmed geed baa qaada marka waxaa la yidhaha heestaa aan ku keenay dawlad waxaa la yidhaha maxaa dawlado burburay Haye.
dareen dhaba lagu alkumay dadaal badan loo huro dubaaqii imaan ku tegay Haye.
Ma aha marka waa tii- dawladda caadiga ahayd maahe waa dee waa- ma aha waa- tii askarta la sameysay waa jacaylkii.
ilaha de- dawladdii caadiga maahe waa tii qalbiga laga dhiso laba dawladu waa mid caadi loo dhiso Haye.
mid qalbiga laga dhiso Haye.
ta qalbiga laga dhisaa ka xanuun badan ta caadiga loo dhiso Mhm.
marka dowladda qalbiga laga dhisay burburaya waa- waa waa xaajo aad u adag dhegaystayaal heestaasi weliba sugaan kale oo maxamed saalim curiyene barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeenii caweyska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo caweysin wanaagsan
waa hagaag dhegaystayaal codkaasi rabbi naxariistii jannaha ka waraabiya khadra daahir ciga waxaa ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo inoo soo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac